Waliba maalmow ilaah-dhaaf ayaa dagaallo ku dhiyana deegaano ku tirsan waqooyiga Galgaduuda iyo Haliisa Lukudeeriya guddiga culmada iyo hayen oo dhadhaxaadiyayanga iyo go'aanka ku saarenga agaasimaha arrimo bulshada ee wasaaradda arrimo gudaha galmudug cabdulaahi sheekh doonga iyo warbaahinta iyo odayaalkan akhriya annagoo ah garsoorayaasha magacyadooda hoos ku qoran yihiin waxaan xukunnay kow in dowladda galmudug bixiso qof kasta oo iskaga dhintay labada beelood kadib dhacdooyinkii xeraa leh oo aan laga qaadin diyo dhammaystiran wax caymis ah oo lagu sabarsiiyo agoomihii iyadoo dowladdu kaashanayso qof kasta iyo qolo kasta oo bixisa labo in ciidamada la kala diro gebi ahaantood oo aan la arki karin ciidan iyo col meel jooga saddex in dowladda galmudug la wareegto amniga goobihii lagu diriray si buuxda afar inaan la deegaamayn karin inta u dhexaysa ceel xirsi ceel cabdixakiin iyo hulkujir wixii maanta ka dambeeya in labada beelood ay soo magacaabaan guddi mishan xubnood ah oo la shaqeeya culummada garsoorka ah iyo laamaha amniga lix waxaa xukunka dib u dhignay muddo bil ah oo ku dhammaystirayso imkaaniyaadka uu u baahan yahay xukunka shareecada islaamka dhiniga kalahaanoo ku mid ee odayaalka lamada beelood oo dhawaan ku diriraya deegaana ku tirsan waqooyiga galgaduuda iyo hadhawaayan go'aamada haqubahi oo culmada annagu waan soo dhowaynaynaa arrintaas si muglaaan u soo dhowaynaynaa waana ku kalsoonnahay wakhtigaa la sheegayna waan sugaynaa waxa aad soo dhoweyseen waa islaax waxaa soo dhoweyseen waa walaaltinimo waxa aad soo dhoweyseen waa nabad waxa aad soo dhoweyseen waa sharci waxa aad soo dhoweyseen waa in walaalnimadii iyo derisnimadii la soo celiyo iyo wada noolaashihii waa inay baaba-do colaaddii iyo xiqdigii islaaxu wuxuu baabi'iyaa iyo tanasulku dhibaatada ay abuurto colaaddu oo uurgunadka iyo cuqdada iyo ay ka mid yihiin waana midda nabigu naga reebay sala allahu calayhi wasalam leeyaha laa taxasaduu walaa tabaaqaduu walaa tadaabaruu kam wa kam aada iyo aadaan kuu mahad celinaynaa codsiyaasha oo nabdoon ku hadlana insha allahu tacaala waxaa loo socdaa waa in ay dadku si walaaltinimo oo darisnimo oo midnimo oo sinaana